marka hore seed u aragtaa dagaaladan ugu dambeeye cusub iyo doorka dadka dadka deegaanka haaruna aad iyo aad baa umahadsantay adiga iyo voice of americaba dhowr jeer baan hadda ku ad waraysatay dagaalkan hadda socda waxaan dhihi karaa waa wax loo baahna oo waktigii ku habboonaa yimid marar badan sida kii hore aad ka dhawaajaagalnay dowladda iyo shacabka oo isla socon baa dagaalo badana dhaceen dagaaladaas badan oo shacabkuna mar goonihiisa u bilaabay dowladduna mar goonihiisa u bilowday waxay keeni kareen always dhammaystir la-aan maanta shacbigii iyo dowladdii oo isla socda oo labaduba wada socdo laakiin hadda aan shacabkao dhan ahayna degmooyin khaasa ah hadday bilaabeen waan oo rajaynaya degmooyin kale ka dhiman anig ku biiraan waxaan u arkaa guusha ugu weyn ee al-shabaab looga adkaan karo waa gartay marka aad ba hadda loo soo dhoweeyey dagaaladan iyo qaabkay ku socdaan iyo doorka dadka deegaanka doorka dowladdu ma inay dagaaladan hogaamiso dadkuna ay gacan siiyaanba mise waa inay dadku deegaanadooda xoreeyaan dowladduna ay gacan siiso ay daba socoto
horta haruun labadaba waa la samayn karaa oo inay dadku intay hogaamiyaan degaankooda ku adkaadaan oo aysan degaankooda dhaafin degaankooda xore dowladduna degaankooda erea degaankooda ku taakulayso oo mataqaana wixii shacbigaas u baahanya degaankooda si loogu xiran la kabacdina ay degaankooda daafacaanna waa waa waa one thing in dowladdu hogaamiso oo dowladdu markay dhammaystirto oo dhirtirto awoodda al-shabaab laga tiro shacbigu is abaabulo ou difaacdo labadaba waa suurtagal waxaase aad muhiim u ah aada muhiim u ah oo marnaba lagama maarmaana oo meel looga baxa lahayn shacbigu inay difaacdaan degaankooda si kasta haddii la yeelo maxaa yeelay suurtagal maaha soomaaliya waa dhul weyn intaa aragtay la-eg tahay dowladda soomaalida ciidankeeduna ciidan yar weeye ciidan badan maaha ciidanku wuxuu awood u leeyahay marka meel kastoo shabaab joogto inuu inta weeraro ka qaado mataqaanaa awooddaas wuu leeyahay ciidanku laakiin tuulo walba inuu ciidan geeyo awooddaas ma laha ciidanku soo tuulo walba waxaa rabaa dadka iskale markii la xoreeyo dadka degan tuuladu inay difaacdaan dowladduna ay ku taakulayso haddii ay wax u baahdaan waxyaalaha ugu waaweyn oo aan ugu arko oo shacbiga ugu baahan yahay waxa weye waa daawada waxaan dhihi lahaa dagaalka waxaa loo baahan yahay isbitaallo in laga sameeyo gobolada dagaal waa lagu dhawaama gobolada in laga sameeyo masalan haddii hirshabeelle kor lagu dagaalamaayo waxaan soo jeedin lahaa isbitaal in laga sameeyo buliburti isbitaal weyn oo makeup shiifs ah oo dadka lagu daaweeyo shicbiya militariba lagu daaweeyo wixii dhibaato u baadan ka meel xamar loo soo qaado in laga sameeyo galmudug laga sameeyo in laga sameeyo bakoor laga sameeyo in laga sameeyo jubbaland isbitaallo noocaas in la sameeyo birfabrikata oo dadka lagu daaweeyo maxaa yeeley dadka haddii la daaweeyo oo dadka dhimashadiisa la yareeyo waxay geesnimo gelinaysaa shacbiweynahaas ay u dagaalamaan marka ma waxaad dhihi lahayd waxaa la helay daawadii xalka u noqon lahayd shabaab in laga saaro waddanka dhan ama laga adkaado miyay kula tahay hadda
waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo madaxweyne xasan sheekh isagoo experience badan qabin buu dalkan hore usoo hogaamiyey muddadii uu yimid uu joogay afartii sano dagaaladii ugu waaweynaa al-shabaab laga galo wakhtigaasay dhaceen wixii ka dambeeyey dagaal ma dhicin dagaal weyn ma dhicin madaxweynaha marka experience buu leeyahay uu dagaalka qaabkuu rabo oo ula ekaata inuu fuliyo uu ku hogaamiyo shacbiga iyo ciidamadeedaba uu ku hogaamiyo aad buu experience ugu leeyahay waxay u baahan tahay keliya dadka meesha abaabulahaya inay doortaan dhabada ugu fiican ee guusha lagu gaari karo waxaan aaminsanahay nin odaya waxaa la yidhi war adiga hebelow gartaa gashaba waa lagu najaxay maxaa dhacay marka wuxuu yidhi aniga garto markay cusub tahay ma galo markay runta timaado oo dadku labada qoloba daashaa markaas garta naqaa dabadeedna waa lagu guulaystaa sababta saasu lehay waa maxay dagaalkan dadka shacabka soomaaliyeed muddo badan shaki bay qabeen qofba fikrad buu ka qabay qofba wuxuu arkay oo nimankaa waa wa fiican yihiin nina wuxuu qabay war nimankaa nima fiican maaha hadda dadki isku meel buu yimi waxaa la arkay al-shabaab marnaba inaysan ahayn dan shacbi soomaaliyeed marnaba inaysan ahayn dan ummadda soomaaliyeed marnaba inaysan ahayn dan qaranka soomaaliyeed dadku hadda kulli ku baraarugtay waa dhamaa waa la bislaada marka saas kole dadku u bislaado hogaamin bay u baahan yihiin marka cid hogaamisa oo dhabada saxda ku hogaamisay u baahan yihiin waxaana u maleeya waa right moment madaxweynuhuna wuu ku habboon yahay ciddii hogaamin lahayd waxaanan aaminsanahay xilligaan inay tahay xilliga ugu fiican oo shacbiga soomaliyeed uu shabaab iska horeyn lahaa
da- ma laga yaabaa inay eh, waxaad jirta waad la socotaaye eh, laab lakac niyad lakac eh, qorshayaal eh, si dhib yar lagu galo laakiin eh, cimri aan yeelan oon muddo socon maxaa la samayn karaa si aysan u dhicisoobin howlgalladani
truly speaking soomaali cultureka iyaga ah laablaka cultureka iyaga ah fudayd cultureka iyaga ah waxaan lala fungurin in lagu bilaabo horta dhaqan ahaan baan u lehnaa anu sidaa u arko mar weligeed saas wax walba waxaan ku bilaabana annagu moysan anugu waxaan qabaa qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa abaabul shacbigu intaysan kicin abaabul ciidan dowladeed inuu ka horeeyo shacabka abaabul dowladeed oo special ciidamada ah maxaa yeelay meel alla meesha la xoreeyo ciidan bay u baahan tahay dowladduna hadda ciidan aada u fara badan ma hayso so waxaan waxaan dhihi lahaa waxaa ila qumanaan lahayd in la helo lix bilood laba bilood oo ciidan la- ciidanka loo diyaariyo qeybaha for example qeybaha soomaaliya mar walba qeyb ciidan baa joogta laakiin dowladdii hore dhibaatada ay geysatay waxay ka samay ka dhistay qeybihii jiray ee shalay joogo intaasoo guuto joogtay way baabi'isay marmarsiyo aan jirin bay keeneen ee laleeyahay arsh- ee waxa waaye waa ciidan qabiil war ciidan qabiil haddaad qof walba ku sheegto adugu kaa qortin le uu kula qumanaada laakiin kuwii hore jiray aad tiraa qabiil weyn bay ahaayeen dalkan ma dhismaayo mana horumaray ciidamada dowladdii hore hadda ay baabiisay oo lumay ama hirshabeelle joogay ama bakoor joogay ama gal- galmudug joogay waa ciidamadii dalka xoreeyey waa ciidamadii dalka xoreeyey oo soo gaarsiiyey dowladda soomaaliyeed in la doorto oo lagu doorto xamar iyo gobolba lagu doorto ayagaa keenay waxa haddii la inkiro waa mashaakil marka raggii noocaas shabeelle maanta meel ay jiraan ma lehe meel walba waxaa ka joogta hal batalyan eh, meel walba waxaa ka joogta waayo marka yacni qaybta hadaa jira qaybaha jira hadda kuma filna haddii hadda ciidamada gurmadkaa la geeyey oo meesha la geeyey oo la difaaco oo la xoreeyo macal shacabkii la hobeeyo shacabkaas keligeed loogama soo tegi karo anuu fikriyan kuma filna sababta aan uleeyahay waa maxay al-shabaab waa argagixiso dagaalamaysay dhowr iyo toban sano dowlad noqday waayo arag noqday dagaalka xariif ku noqday sooma mar hadday noocaas yihiin shacbi masaakiina oo weligood dagaal arko oo sida caadifadii geesinimadii soomaaliya iska wado keligood kuma filna waayo marka saaxiib baahiyeen gacan midda kale oo aan aad u leeyahay oo laba dowladda looga baahanya laba qodobba waa very important way in aad iyo aad iyo aad si taxadar leh oo weliba mug weyn dowladda ay ugu tabafiso dadkaas in loo helo raashin iyo daawo iyo rasaas umalayn may hadda qori inay u baahan yihiin dadkan qorya ugu baahno dadkan dalka o dhan waa weysaya laakiin isbitaal in loo helo daawo loo helo rasaas in loo helo cunto in loo helo taas only way ay kusii jiri karo dagaalku muddo dheer sii socon karo haddii kale wuxuu noqon doonaa wax muddo yar jira oo dhamaystirin meeshii la rabay in la gaaro waayahay aynu dib u laabano kacdoonkii bulshada eh, sh- eh, gobolka shabeellada dhexe labada kun iyo sideed iyo tobankii eh, kii gobolka shabeellada hoose labada kun iyo eh, saddex iyo toban laba kun iyo afar iyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban maxay u socon waayeen oo ay sida kuwan hadda ay u socdaan muddo dheer u socon waayeen eh, ama u guuleysan waayeen eh, waayo aragnimadaada
Waa- waayo aragnimadeyda aadba umahadsan tahay anigu waxaan u arkay horta dowlad lama socon dadka shacabka markay kaceen dowladuna sidii loo baahnaa uma taakulayn Eh, masalan haddaan miisaal usoo qaarto hirshabeelle mashkiladii ka dhacday mashkiladii touching ah oo qofka biniaadanka taabanaysa bay ka kacday haddaa xasuusto oday soomaaliya oo xoolihiisa la joogtaa wiil yaroo sideed jira bay al-shabaab waxay yidhahdeen dagaalkanu qaadanayna odaygu uu la hadlay waxay yidhi wiilkaas sideetan jirka ahay dagaal ma gaarin kuwa way qaata maya wiilkaan qaadanayna wiilkaygaan anigoo nool wallaha la qaadanayna haddii wax kasta dhacdo hor dagaalka saasuu ku bilowday arrin tajin ah oo shacbi weynihii meesha deganaa la xanuunsaday markay arkeen war wiilkaa yarka ah xagee mu waqti dagaal buu gaaray aad baa loogu heliyey aad iyo aad baa loogu heliyey anugu waqtigaas waxaan ahaa taliya ciidanka waxaan isku taxallujiyey aad isku dayay inaan caawino inta suurtagalka ah waxaa la furay tashwiish ah markiiba aa bilowday in la yidhaha oo haddaa kuwa cidaad horisin hadhowti dad kalay laynhayaa hadhowti meelo kale aadayaa war dadkaa marka hore waa hubaysnaa dadna may laynayn mugtahay ilaa hadda qori ma siinayna ragga muqdishadaba waa joogeen ma waa hubaysnaayeen laakiin tashwiishkaasa wuxuu noqon dowladdii dib bay uga gaabsatay way ka noqotay iyadoo ka baqday criticism aan macno lahayn oo cilmi ku fadhin ummadda soomaaliyeed haaruun kulligeed waa hubaysan tahay kulligeed waa hubaysan tahay dalkaas soomaaliyeed markuu nabad helo khasab bay ku tahay dowlad kastoo timaada ama joogta ama soo noqota in dalkan lagu sameeyo ddr dib hubka in laga qaado hadda laakiin looma baahna marka hadda waxay u baahan lisbaa dowladda ma difaaci karto ayaga u baahan lisdifaaca marka problemka naga qabsaday waxay ahayd nimankaas kuwii bulibert ka bilowday kuwii hirshabelle ka bilowday kuwii marka ka bilowday kuwii magaalada qasax dheer ka bilowday weliba qasax dheere haddaa xasuusatay dhowr boqol oo tuulaa lagu gubay shacbigu markay iska celiyeen dhowr boqol oo tuulaa laakiin dowladdu uma gurman kaasa wuxuu keenay way bajareen nimankii shacabkii waa moraalka ka xumaaday lama caawinin maanta dowladdu determin prime ministerka hadalkiisii madaxweyne hadalkiisii markaan fiiri dowladdu waxa ka dhabaa inay ilaa tun inta ay dadka caawinto haddii ilaa i meesha ugu dambaysa awoodda dowladdu ay ku caawinto anu waxaan aaminsan inuu guulaysanayo kii horena wuxuu la guulaysan waayo wax caaweey waaye shacabka laakiin shacabkii shalay shacabkaana ka fiican marka shacabkii shalay gobollo khaasay ahaayeen maanta waa ummaddii oo dhan baa waxay aragtay inay suurtagal haysaan in lagu jiro waa maqli jirtay gabaygii soomaalida geeridu marbay nolosha dhaan tahay shacbiga soomaalidu maanta wuxuu maraya war aan dhibano marka sidaan ku jiro laguma jiri karo anyway gu dhibano marka saa ma lagu jiri karo sabab saddex afar jeer baa zake laga qaada xagee lagu arkay zake afar saddex jeer la qaaday adduunka lagu saaro dartu diinta waa yaqaana zakada sanadkii mar baa la bixin jiray zake aan dhamaanayn oo meelay ku socota la kasi karin marka dadku fidan bay joogaan waa marka ugu fiican oo dowladdu ugu faa'iideyn lahayd ummadda soomaaliyed dalka inuu xorayso saasaa qabaano
ninka shabeellada dhexeed ka hadlaysa ee ilmihiisa laga codsaday waxaan filayaa inuu yahay hibaad cali dasar waa isaga waa sideed jir baa wiilkiisa la rabay in la qaato waa garta ninkaas ma la hadashay oo ma dagaalka uu wada iyo xilligaas ma kala hadashay iyo sidaad u caawin kartaan infact anugu personal lama hadlin laakiin ciidama ii joogay meesha way la hadleen nasiib daro ninkaas waa la dilay akhritaankii dagaal buu ku dhintay ninkaasi warkii layga soo gudbiyey wuxuu yidhi war yani mucaawinaan u baahannahay ciidanku waa caawinay intii tabartayada mogta awood badanna ma lahayn rasaas waa siinay shidaalna waa siinay ayaamihii hore waxaa kaloo siinay oo kale daawooyin oo yar dhaawacana waa ka soo qaadnay oo dhaawacooda waa soo qaadnay laakiin wax ku filan annagana maan hayn manahana siin oo dagaal ku sii socdo markii dambana waxay arkeen shacabka beeshidaka inay sii wadi karin keligood aanu dagaalka sii wadi karin annagana lama wadi karin runtii laakiin aniga isagu personal ma aanu wada hadlin waxayse wada hadleen saraakiishii ciidamada noo joogtay magaaladan biicaddo iyo dhulkaa noo jooga bay wada hadleen oo dagaalka wada galeen oo dhowr jeer ay isku yimaadeen oo dhowr jeer ay shireen waana la ii soo gudbiyey laakiin inaan la hadlay in kale runtii ma hubo waxaa la ii sheegay maalintuu dhimanayey dadkan inay ka dagaalamayeen meel fog oo ay u lugeeyaan oo kilomitir fara badan ay soconayeen soo dagaalamaan kabacdi ay soo laabtaan maalintuu dhimanayay waxaa la ii sheegay in baabuur technika ah uu sii dhoweeyey la geeyey deegaanka kabacdi uu baabuurka technikada ahaa oo ciidanka ahaa uu kasoo laabtay oo cadalo uu kusoo laabtay ka waran arrintaas may jirtay miyaad maqashay wallaahi tafaasiishii saasuma xasuusto laakiin waxaa xasuustaa ciidamada amar baan ku siiyey wax alla wixii annaga aan nimankaas u samayn karno inaan u samayno intaan toan kulayn karno inaana waxba ka agran waxaan aaminsanahay ciidanku inuu aada utookuleeyey inuu aada u tookuleeyey tabartiisa laakiin wax badan markaa runta kuu sheego ma aana ku caawini karin oo ay u baahnaayeen dadkaas mar ma aana rabin inaan u muuqano dad ayagu mataqaanaa shacbi inta soo kaxeeyay shacbi dagaal gelinaya ma aana rabin inaan u muuqano marka annaga ma aana abaabulin dagaalka shacbigu ayagaa is abaabulin so wixii taakulayn aan aan siin karno waa siinay baabuurka inuu inay waa dhici kartaa baabuurtu waa in lagu qaaday oo meesha in meel la geeyay aad bay possible u tahay laakiin ma xaqiijin karo hadda waa garta waaya talada ugu dambayseed ee soo jeedinayso iyo ciidanka soomaalidu iyaga laftigoodu dee say sidaas sheegtay inkastoo tiradoodu yar tahay tiradooda lagu kordhin karo ay ku diyaar garoobi karaan waddankana ay ku wada qabsan karaan
haruun aada umaadsan tahay sida horeba ugu dhawaajiyey dalkan anigu daahir dhagaan oo my experience markaan fiiriyo wax badan baan ciidan kusoo jiro wax badan baan ciidan soo xukumay ciidankaas soomaalidu laba function buu u baahan yahay oo very important ah labadaas oo ah waa mida waa inuu ciidanku dagaalka wado oo dalka xoreeyo at the same time ciidanku waa inuu noqdo ciidan discibliin iyo sharciga kala dambayn leh labadaa in laisku garab wadaan rabaa ogta haddii kale askartu dhibaatay geysan kartaa shacabka markay u tagto ayadoon lahayn dishibiliinkii iyo ismaqalkii iyo kala dambayntii markay inta ka fogaato caasimada tagto meel duur oo aan doola joogin wax kastaa ka dhici kara askari waa taqaana waan isaga waan aqoon badin marka dowladda waxaa laga rabaa inay labadaas function ay aada xoog u saarto saraakiisha waxaa laga rabaa sarkaal kale oo dagaalka jooga intuusan dagaalka tegin marka horeba in loo sheego la yidhaahdo this and this and this and this waa lagaa rabaa askartaadu shacabka inay waxyeelayso marnaba suurtagalo lama qaado inay taakulaysaa loogu talagalay marka dhabadaas waa dhabadii loogu talagalay oo qorshaha ah ko dowladdana waxaan kula talin lahaa marka waxaan kula talin intaan ciidan ka bixin ciidan ku filan dowladdu ma haysato dalka marka runta loo hadlo ciidan ku filan ma hayso dowladdu waa inay si dhaqsiila ciidan u qorto oo la dhiso qaybaha qaybaha in la dhiso oo hadda ay ciidan bilaabaan oo ciidan qortaan oo qaybuhu ay isku filaadaan markii laga xoreeyo inay daafacdaan dhulka ay qaybtu ka mas-uul tahay qaybta dhulkay ka mas-uul tahay nidaamyo badan oo hadda waxaa jira oo dowladda hore ka samaysay oo ciidanka iyo dagaalka mid lagu hiilinayn marka waxaa jira qaybo aan gaarin rag mas-uulka ah meeshaas laakiin aan suurtagal ahayn masalan haddii loo soo qaato shabeellada hoose waxaa laga xukumaa baa layidhi baydhabo ninka baydhabo jooga dagaal shabeellada hoose mana kaxayn mana wadi karo mana maamuli karo wixii u kordhin karo mana gacanna ma siin karo alla dhow dowladda soo xelin doonta kaas marka dhibaato keenaya dagaalka waad ogtahay nidaam buu leeyahay ciidanka qofka mas-uuliyadda la siina aag mucayana la siiya dhul mucayana oo uu difaaci karo oo uu gurman karo oo uu mataqaanaa laysku taakulayn karo baa mas-uul looga dhigaa laakiin meel aan laysla gaari karin loona gurman karin nin qof mas-uul looga dhigay waa yani waa garan kartaa waa waxaan jirin oo kale wey suurtagal maaha ninka baydhabo jooga mar marka iyo balaawa inuu ciidan ka hogaamiyo caqli ma gelayso haddana saasaa loo samaysayoo ciidankan marka iyo balaawa iyo joogta baydhaba laga xukumaa anu si hadhow si loo xilin karo ma ogi laakiin militarily waa impossible wuxuna waxaa la rabaa inay noqoto possible waxa ciidamada loo sameeyaa maxkamadaha militariga loo sameeya oo magacisiga specially waktigaana kolo dagaalka lagu jiro in qof walba mas-uuliyadda la siiyey sinataa uga soo baxo hadduu uga soo bixi waayo huri maayo court marshal maxaa court marshal ku saaraysaa nin aan og tahay inuusan fulin karin hawshaas laakiin adugu aad iska samaysay ma samayn kara adaa iska samaysanayo jecel saas laakiin marka qaabka loo sameeyey oo hadda oo luu waxaa loo sameeyey qaab maxaan ku dhaha politicala ciidanku political shuqul kuma le dalkan waa dal soomaaliyeed dowladda federaalkana mas-uulka ah difaacaysa markii halkaas laga dhaqaaqo dowladda soomaalida wasaaradda gaashaandhigga taliyaha xoogu waa inay mas-uul ka noqdaan ayagu responsibilitiro loo daaya gobolka iyo sida laysku xukumay iyo dagaalka ciidanka sida loo samaynayo iyo sida ciidanku isku taakulayn karo ayaga waa in looga dambeeya politicianku markay soo jeedintaas soo ciidanku soo saaro waa inay politicianku aqbalaan oo ku taageeraan noon in la yidhaahdo mataqaanaa dowlad hebla ku xukumaysa dowlad hebla mas-uulka ma aha qaranka dagaalkeeday mas-uulka tahay dagaalkeedana ma difaaci karto keligeed waa in loo ogolaadaa markay dowladda federaalka mas-uuliyaddaas saaran tahay sida hadda wax ka jiraan in wax laga bedelo waa laga maarmaan waxaan leeyahay oo aniga aad iyo aad igu muuqato dagaalka qaabkaasna hadda dagaal baa lagu jira in modification lagu sameeyo oo la siiyo taliya xooga awood loo siiyo qaabka uu isagu isleeyahay waa uu ku haboon tahay dalkan in loo dagaalgeliyo ama loo difaaco in asaga uu asagu doorto dalka lagula xisaabtamo dowladda dhexe eesana inay abuurto qaybaha hadda jira ee daafici karin aan awood ciidan qabin in loo yeelo awoodii ay isku difaaci lahaayeen si looga maarmo xarunta shacbiweynaha soomaaliyeed ee aan u tababarnayn ee aan dagaal aqoon ee aan dhici karto inaysan mataqaanaa dhibaato kasta ka imaan karto si booskii looga maarmo booska guud in dawladdu falkaas ku talagasho oo hadda bilaawdo oo ku talagasho in qabil qayb walba in la xoojiyo oo awood loo yeelo awooddaas ciidan loo yeelo anu saasaan ku talin lahaa aad baad umahadsan tahay genaraal daahir waa adigaa mahadsan haruun aad waa mahadsan tahay